waxa uu yidhi aniga horta hub degay kama warhayo waxaa degtay baabuur iyo baabuur dagaal lagu geli karo dhulkaagoo la yidhaha jubba intaan ka warqabo waa waxa weeye dhulka hadda ay kusoo noqdeen nimankii xadjirka ahaa annaga muhiimkeenna sida somalilan ay iskaga ilaalinayso iyo puntland intaad xajiri kusoo dhuuntaan kismaayona xaq waxay u leedahay inay iska ilaaliso oo weliba kuwa soo degay hadda ee dhibaatada ka geysanaya dariskeena iyo gudaha soomaaliyaba inay la dagaalanto marka aniga hub ma maqlin laakiin baabuurta aan maqlay waxrun bay nagu soo taraysaa inaan la dagaalano xajirka maahane dhibaato kale uma jeedo waa haddaa laga shaqaynayaa in la ogeysiiyo dadkii u baahnaa amba hay-adihii u baahnaa in la ogeysiiyo waana la ogeysiinayaa shaacaana laga qaaday meeshaa lasoo dhigay markaa dowladda dhexe wixii ay u baahan tahay inay ogeysiiso inay hadda ogeysiiso weeye haddaan hore loo ogeysiin